الرحيم كتاب فضائل القرآن قرآنك فضائشيسي أيه كتابي هي وفيه أربعة أبواب وخاتمة كتاب كان كتاب فضائلك وحوكك وبيه أفر بابي خاتمه الباب الأول باب كوبات في فضائل القرآن قرآن كفضائش كسو أرورتي وحامله حامل القرآن ننك قرآن كحنبارسنة حافظك فضائش أوليه إيا ومعلميه midka qur'aanka dadka baraya fadaa'ishiisa ee mucallimka ee khayrka barayo waa yahay kaa fadaa'ishiisi buu u baab yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inahu inahu laqur'aanun kariim inahu kan laqur'aanun qur'aan weeye kariimun oo wanaagsan waxa aan kugu soo dejinnay nebi maxamedow waa qur'aan kariim ahaa ilaahay yidhi qur'aankaasoo fii kitaabin ahaaday kitaabkoo maknuunin la ilaaliyo ay ilaahay agtiisa ayaa laga soo dejinayaa qur'aanka wuxuuna ku sugan yahay yacni fii kitaabin maknuun ay maxfuud oo kitaab maxfuud ahoo la ilaaliyo laa yamasuhu ma taabto ila almudaharuun kitaabka qur'aankaa ma taabanayo ila almudaharuun kuwa daahir a ma ogiyo kuwo kale inay taabtaan looma ogolo tanziilun derjin weeye oo min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa xaggiisa ka ahaata ilahay xaggiisaa laga soo dejiye qur-aanka laa yamasuhu ila almudaharuun waxaa loo jeedaa kitaabka qur-aanka waa masxafka wey tafsiirka uxooga badan kaas weeye laa yamasuhu qur-aanka ma taabto ila almudaharuun inuu qur-aanka loola jeedo waxaa ku tusinaysa tanziilun min rabbi alcaalamiin qolya alloxuu maxfuudka iyo waxbay sheegaane laakiin ma aha tanziilun min rabbi alcaalamiin waa dejin ilaahay xaggiisa ka ahaatay baa li waxaa la soo dejiyeyna waa qur-aanka maha loox maxfuudka wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadow qad jaa'akum waxaa idin yimid burhaanun xujo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ilaahay xaggiisa xujo ayaa inkaga timid waa wanabiyu weeye sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed weeye xujadaas wa anzalnaa waan dejinay baa ilaahay yidhi ilaykum xaggiinnana nuuran nuur baan usoo dejinay nuurkoo mubiinan cad awal kitaabu kitaabka qur-aanka awal qad jaa'akum burhaanu min rabbikum huwa nabiyu sala allahu calayhi wasalama waa nabi maxamed waanzalnaa ilaykum nuuran mubiina huwa alqur'aanu alkariim yahdii bihi llaahu ilaahay baa ku hanuuninaya man itabaca ridwaana ilaahay ridihiisa ninkii raaco yaa ilaahay qur-aanka ku hanuuniya subula salaami baa ilaahay ku hanuuninaya nabadgelyada wadadeeda wa yukhrijuhum ilaahay wuu ka saarayaa min adulumaati ila annuur biidnihi ilaahay idankiisa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraatin wado mustaqiimin oo toosan waay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina wakadalika sidaasaan awxaynaa ilayka waxaan kuu waxyoonnay nebi maxamedow ruuxan qur'aanan qur'aan baan kuu waxyoonnay oo min amrina annaga xagga annaga ka ahaaday min cindina ka ahaaday aaya ruuxan min amrina waa wal qur'aanu waayo qur'aankaa lagu magacaabay ruux baa lagu magacaabay aayahay liannahu taxyaa bihi alquluub quluubtaa ku noolaanaysa qur'aanka kamaa taxya alashbaaxu yacni jasadku si ugu noolaado oo bil arwaaxi ruuxda waa jasadku markii naftu ku jirto unbuu nool yahay haddii nafta laga siibo wuu qiimo beelayaa wuxuu yahayna male ma noolo qur-aankuna saasoo kalea quluubta ugu noolaanaysa quluubta mar haddii iimaanka nuurkiisa iyo qur-aanka yacni uu galo way noolaanaysaa quluubta waay saasaa loogu magacaabay ruux maa kunta ma aadan ahayn oo tadrii mid garanaya malkitaab kitaabku waxa uu yahay walal iimaan walaakin jacalnaahu waan yeelnay nuuran nuur baan ka yeelnay ayan haddii bihi waanu ku hanuuninaynaa man nashaau qofkaan doonnohu min cibaadina addoommaheenna ka mid qofka annagu aan doonno oo addoommaheenna ka mid ahaanu ku hanuuninaynaa buu nabiyu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala laakin jacalnaah qur-aankii waxaan ka yeelnay nuura nuur na haddii bihi aan ku hanuuninayno man nashaau qofkaan doonnohu min cibaadina wainaka adigu nebi maxamedow latahdii waad hanuuninaysaa ilaa siraatin wado mustaqiimin oo toosan yaa dadka ku hanuuninaysaa ayahay inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim marka tahdii waad hanuuninaysaa yani waxa weeye yani waayo tadullu waa tusinaysaa way ilaa siraatin mustaqiim waddo mustaqiim oo toosan baa dadka ugu yeeraysaa ood tusinaysaa way ay marka hidaayada macnaa laba macnaa lagu yani lagu idlaaqaayo quluubta oo yani hidaayada iyo nuurka lagu abuuro khalqu lhidaaya fi lquluub iyo yani yani dacwat lhidaaya hidaayada oo dadka loogu yeero labadaa lagu yani lagu shaano macnahan hadda aayadda looga jeeda waxa weeye dadkaad adigu nuurka ugu yeeraysaa iyo yani waddadii toosnayd baad dadka ugu yeeraysaa wa inaka latahdii ayahay waad yeeraysaa waad yani dadkii baad ku hanuuninaysaa ilaa siraatin mustaqiim laakiin iimaanka oo qalbiga lagu abuuro ilaahay unbaa iska leh subxaanahu wa tacaala ay ilaahay unbaa iska leh inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waa ilaahay leey adigu qofka aad jeclaata ma hanuunin kartida ilaahay baa ninkuu doono hanuuniyo oo marka adigu hidaayada qalbiga kuma abuuri kartid weeye markuu nabigu aad u jeclaaday adeerkii abitaalib inuu iimaanka laga helo wax badanna uu isku kallifay ayaa aayaddaa lagu yidhi ay inaka laa tahdi man axbabta marka quluubta adigu hidaayada kuma abuuri kartid baa le aayaddan ilaahay wuxuu ku leeyahy wainaka latahdii ilaa siraati mustaqiim dadkaad ugu yeeraysaa waay hanuunkaa dadka ugu yeeraysaa siraadillaahi ilaahay waddadiisaa dadka ugu yeeraysaa alladii macbuudkii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard alladii macbuudkii lahu asagay u sugnaatay maa fi samaawaat samaawaadka dhexdooda waxaa ku suganaya wamaa fi lard isagaa iska leh milkan iyo wa iijaadan waayo wa tasarufan intaba asagaa u leh asagaa ahaysiiyey asagaa leh asagaa ku tasarufhayo suu doona ka yeelaya wey alaa ila allahi tasiiru lumuur alaa hooyaay ila llahi ilaahay xaggiisa unbay tasiiru lumuur umuurta u noqonaysaa w wax walba xag ilahay unbay u laabanaysa ay can cusmaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah khayrukum kan inkugu khayr badan buu yidhi nabigu man tacallama alqur'aana qur'aanka ninkii barta weeye wacallamahu haddana dadka sii baray qofkaasaa dadka ugu khayr badan liannahu saara khaliifatullahi wa liannahu ninkaasu saara wuxuu noqday khaliifatullah ilaahay khaliifkiis wa khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna khaliif buu ka yahay wa naafican licibaadihi ilaahay addoomihiisina wuu anfacayaayo dee qur-aankii buu baraya wa axabu lkhalqi ila llahina anfacuhum licibaadihim midka yani khalqiga ilaahay xaggiisa waxa loogu jeceliya midka makhluuqa u anficid badan oo khalqiga anfacay marka ninka qur-aanka dadka barayo ninka dadka baraya waa nin dadka anfacaya dee saasu wuxuu ku noqday khayru nnaas buu noqday markaas rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa abu daawuud watirmidi can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu almaahiru bilqur'aan ninka qur'aanka yaqaanee xaafidka almaahir alxaafid bilqur'aan ninka qur'aanka xaafidka ku ahee korka ka yaqaano maca safarati alkiraami albarara maca safara malaa'igta safarada la yidhaahdo maceedu ahaanaya alkiraami wan wanaagsan albararati oo baariyaasha aw jamcu baarin waaye waalmudiic ay malaa'igtu kulligood waa bararo oo waa mudiiciin oo cibaada loo abuuray oo wuxuu ilaahay amray ma caasi ma yacni ma caasimayaan amarka ilaahay unbay filin yihin ku taagadiin marka waa bararo malaa'igtaasuba la deje noqonaya ninka xaafido qur-aanka ay marxaban waladii kii yaqra'u qur'aanka aqrinayo qofka qur'aanka aqrinayo wa huwa yashtaddu calayhi qur'aanku waa ku adag yahay waa ku culus yahay qur'aankii buu aqrinayaa wa huwa yashtaddu calayhi wa fii riwaayatin wahuwa yatactacu calayhi ku noqnoqonayaa qur'aankii lahu ajraani laba ajr buu leeyahy ajru lqiraa'a wa ajru tacab aqrinta qur'aanka uu aqriyo waa laga sawaabinayaa tacabka iyo mashaqada uu kala kulmayo ee dee qur-aankii baa ku adayo maantoodna uu ku noqnoqonayo ee uu kikicinayo uu ku noqonayana ajir kaluu ka helaya xale dhib badan buu ka mutaysanaya markaas ya marxaban ajru qiraa'ati wa ajru tacabi fii xifdihi qur-aanka markuu baranayey ayuu dhibaato kala kulma nin fahmo adag buu ahaa laba aayadood baa loo jiidaya markaasuu maantao dhan uu garan karin si u noqnoqonaay u noqnoqonaay dhib buu kala kulmaya ajir buu ka helaya adi marka ninkii qur-aanku ku adkaabaa laba ajir baa loo sheegay ninkii kalena waxaa leeyahy maca safara buu ahaanayaa dee ninka qur-aanku ku adag yahay inuu ninka kale ka ajir badan yahay maaha ajiraanidan kuma tusinayso inuu ka ajir badan yahay maxaa yeele kan waxaa leeyahay maca safaru bay nin malaa'igta darajatulmalaa'ika tegey dee laba ajir iyo waxaas laguma soo gaarayo ninkaas ya رواه الأربعة حديث كأفرتما ورسي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن قفك مؤمن كمثل كيسي صفديس الذي يقرأ القرآن قرآن كيقان قرآن كأخرين مثل الارتجة باشا ارتجة اللي يرادو مثل كذا وكلوه ريحها طيب وطعمها طيب waa geed yacni miro macaan buu bixiyaa waana wax udug badan urtujaa la yidhahda geedkaasuu la mid yahayo dee waa mu'min oo daahir iyo baatinba waa ka macanya isagoo mu'min ahaa iyo haddana qur'aankii sii yaqaanaayo waa xaafid qur'aano markaasuu qur-aanka akrinaya waa udgaya waana macaan yahay wa mahalu lmu'mini alladii laa yaqra'u lqur'aana qofka mu'minka oo aan qur'aanka aqoonin mahalu tamra timir buu la mid yahay laa riixa lahaa wa dacmuhaa xulwun timirtu way macaantahay laakiin udug ma leh iimaankii baa macaanaynayo oo dee waa mu'min laakiin udug ma leh qur-aankii baa ka maqan wa mathalu lmunaafiqi munaafiqa mahalkiisa iyo sifadiisa alladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka yaqaane qur-aanka akrinayo mathalu rayxaana baasha rayxaanada la yidhaahdee udgoon buu la mid yahay riixuhaa tayibun yacni riixdeedu waa udug badan tahay way caraf badan tahay wa dacmuhaa murun laakiin wax qaraadh wey rayxaanadu wax qaraadh wey waxyaalahan la udugsadoo rayxaanta ah yani urteeda unbaa fiican ma ogiy way kharaar tahay wy munaafiqu waa saas wuu soo udgayaa qur-aankii baa kasoo udgayo laakiin dee gudihii waa ka hadlaysan yahayo waa munaafiq de wa mathalu lmunaafiqi munaafiq mahalkiisa alladii laa yaqra'u lqur'aana qur-aanka aan aqoonin waa munaafiq oo iimaan ma leh haddana qur-aankii ma yaqaano mathalu lxandala masalulxandalati qaradameeraad wey laa riixa lahaa wa dacmuhaa murun baalka qaradameeraadka la yidhahda waa wax qaraar dee udugna male wax kaaga soo udgaya male ay alxandala kaasaa la yidhaha qaradameeraadka la yidhaha rawaahu lkamsatu xadiidkaa shantii baa warisay can cuqbata ibnu caamirin radia allahu canhu qaal kharaja calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabiga ilaahay baa nagu soo baxay buu yidhi walxaal naxnu anagu fi sufa asxaabu sufu ka mid ah cuqba binu caamir raggii yani asxaabu sufa la odhan jiray masjidka nabiga joogay ee toddobaatanka ahaa ee qur-aanka yaqaanay ayahay ayuu ka mid ahay nabigaa noo yimid buu yidhi wanaxnu fi sufa faqaala wuxuu yidhi nabigu ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu jarmaado oo kalaha kula yawmin subax la arkaba ilaa budxaana waadiga budxaan la yidhaha wil caqiiq waadiga caqiiq la yidhahdo oo fa yaatiya minhu uu kala yimaado oo binaaqatayni laba halaad kow maaweyni oo kurus weyn ay ninka jecel waa ku fii gayri ismin billaahi asagoo ilaahay wax dembiya aan ka gelin walaa qadci raxiimin qaraabana aan goynin aan qaraabo kasoo xoogin ninka jecel de asxaabu sufa asxaabta kuwa ugu faqiirsan bay ahaayeen masaajidkiis ka fafadhiyan waxba aan haysanin markaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kuma ninka jecel subax la arkay intuu kallaho waadigan budxaan la yidhaahda intuu ku jarmaado laba halaadoo kurso waaweyn mid kursu intaa leeyahy inuu iska soo ersado asagoon ilaahayna dembi ka gelin ya fii kayri ismin billaahi ilaahay dembi kamuuna gelin oo wax boob ma aha wax billoqo ma aha walaa qadci raximin yani qaraabana omuun goynin darteedoo nin qaraabogoysoo wax soo dhacay maaha oo qofuu kasoo xoogay ma jir faqulnaa waxay yidhahdeen yaa rasuula allah kullanaa nuxibu daalika qof annaga naga midoo arrinta aan jeclayn ma jira dee ma la heli laakiin ya qof subax la arka bilaa mashaqo inuu laba halaadun iska soo eryeedo dee dee wax yar markaad joogtaba dee taajir baad noqon laysa ba subax da laba halaad soo ersatoon ya kulligaana waan wada jecelnay arrintaas qof aan jeclayn nagumama jiro bini aadan oo dhanna waaba saasoo xubu dunya ilaahay baa ku dabeeceeyo oo wuu jeceli ya qaala wuxuu yidhi nabigu fale ay fala an yaqduwa axadukum axadkiin inuu kallaho kulla yawmin subax la arkaba ila lmasjid uu u kalaho oo fa yatacallamu uu soo barto aayatayni min kitaabillaahi caza wajalla yaa khayrun lahu min naaqatayn ya subax la arka intaad masaajidka u kalaada inaad laba aayadood ka soo barato oo qur'aana yaa kaaga khayr badan inaad laba halaad subax la arka soo ersato wa halaathun saddex aayadood baa khayrun lahu uga khayr badan min halaahin saddex halaad wa arbacun afar aayadood baa khayrun lahu uga khayr badan min arbacin afar halaad wa min acdaadihina bay ka khayr badan yihiinoo min alibili geela wa ay taasay ka khayr badan yihiin marxaba marka wakaa dee qofko annaga hadda adduunyada yacni waanu jecelnahay oo laba halaad haddaan hadda soo helno laba halaad inaan intifaacsan lahayn unbay nala tahay oo laba halaad haddaad soo hesho ama saakin baad suuqa geysan oo waad iibsan ama labada halaad wayba kuu dhali oo berri baad maali baad isleedahay laakiin waxay leedahay laba aayadood haddaad barato tolow wax maheli taasaa kuu degdegi mowta waxaan la rumaysan lahanay waa sidaas wey ya oon la- oon adduunyada uun markii la sheego a maaragtay aad ay laabtaanad ugu kacayso tanaa ka khayr badan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tanaa ka khayr badan ay can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal waman salaka dariiqan waddo ninkii qaado yaltamisu fiihi uu ku dalbayo cilman cilmi sahala allahu ilaahay baa u sahlayay lahu asaga dariiqan ila aljanna waayahay dariiq oo jannada geysaaba ilaahay u sahlayaa ninkii cilmi waddo uu cilmi ku dalbayo qaado dee qur-aankuna waa un sida qur-aanki waa aslulcilmi cilmigu meeshuu kasoo bilowday soomaa wama ijtamaca qowmun qowm ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan oo min buyuutillahi ilaahay guryihiisa ka mid ah waa masaajida yatluuna ayagoo akrinaya kitaab allah ilaahay kitaabkiisa bay akrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum dhexdoodana way isu akrinayaan kitaabki masaajidka ilaahay bay isugu yimaadeenoo markaasay ilaahay kitaabkiisa isu akrinayaan tadaarus yacni qur-aanka oo laysla akriyo ama la kala dhegaystaa layidhaha maxaa yeele qur-aanka akrintiisuna waa ajir dhegaysigiisuna waa ajir haddaad iska maqasho dhegta ay kaaga dhacdo xataa ajir baa ka helaysa ilaa nazalat calayhim sakiina sakiinaa dushooda kusoo degayso wa qashiyadhum raxmatu naxariista ilaahay baa daboolayso wa xafadhum lmalaa'ikatu malaa'ig baa xilqaynayso wadakarahum allahu ilaahay baa xusaya fii man cindahu fii man cindahu dadka agtiisa ahaada fii man cindahu cindiyatu makaanatin weeye laa cindiyatu makaan dadka ilaahay agtiisa yacni darajada sare ku leh waa malaa'igtee yaa ilaahay ku xusaya wuxuu leey bal addoommahayga wanaagsan oo kalaamkayga aqrinayo ilaahay dikrigayga dartiis isugu yimid eega baa ilahay leey ilahay baa ku xusaya malaa'igtaas cinda almalaa'ika waa cinda almala'i ilaclaa baa lagugu xusaya dadka meesha isugu yimid ee yacni qur-aanka ilaahay aqrinayo rawaahumaa muslimun labadaa riwaayo imaa muslim baa wariyay wa abu daawuud can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu yuqaalu waxaa loo odhanayaa lisaaxibi alqur'aan ninkii qur'aanka yaqaanay baa waxaa loo odhan iqra qur'aanka aqri wartaqi kor wa tartil qur'aanka tartiili oo tartiib u aqri kamaa kunta turatilu fi dunya adduunyada saad u tartiilin jirta fa ina manzilataka mansiladaadu cinda aakhiri aayatin aayad tan ugu dambaysa akhirkeeda weeyo taqrahu aada akhrisa derajada ninka qur-aanka yaqaana uu jannada ku leeyahay waa wax aada u weyn maxaa yeelay qur-aanka mar alla markuu jannada albaabkeeda ka galo baa waxaa leeyahay qur-aanka bilow tartiibna u akriyo aayad aayad uu si fiican u kala dhigdhig qur-aanka oo ha boobin marka intaana waa sii soconaysaa irqa baa la leeyahay sii kor intaasi laankuu kusii soconaya markuu qur-aanka yani intuu baqaro kasoo bilaabo faataxa uu dhameeyo intuu faataxa kasoo bilaabo birabinaas uu dhameeyo halkaa unbuu degaya markaas waa xageedi markaas meel dhow maa markaas meeshuu degay ya darajadaas waxaa iskale ninka qur-aanka yaqaano wey iqra' qur-aanka aqriyo wartaqi kor war- waratil qur-aanka tartiili kamaa kunta turatilu fi dunya adduunyada saa u tartiilin jirta fa ina manzilataka mansiladaadu cinda aakhiri aayatin taqra'uha aayada akhrisa midda ugu dambaysa wey markaad dambaysa wey qur-aanka haddaa qur-aanka waxyar ka taqaanayna dee intaad taqaanin ba darajadaada ku joogta haddaad juz taqaanay juskunbay kaaga dhammaanay haddaa laba juz taqaanay wahaakada rawaahu abu daawuud baa xadiidka wariyey tirmidi wasaxaxahu can abi hurayrata radia allahu canhu can nabi sal ly slam qaal yajii'u lqur'aanu qur'aankii baa imaanay yowma alqiyaama fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow xallihi ay fa yulbasu taaja alkaraama xallihii ilaahayow u xidh baa leeyay min ataxliyati baa lala keenay waziina u labis baa ila ilaahayow addoonkan u labis buu leeyahy qur-aanku fa yulbasu markaasaa loo xidhayaa waa addoonkii qur-aanka yaqaanay iyo taajal karaamati karaamada taajkeedii baa loo xidhaya uma yaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayow zidhu ziyaadi fa yulbasu waa loo xidhaya xullata alkaraamati baa loogu daray marka hore taajulkaraamaa loo geliya soo maha xullatulkaraamaa loogu daraya taajku madaxaa la geliyaa xulladuna waa labiska isku joogga awa karaamada isku jooggeedii iyo taajulkaraamihii bila sharafkii baa loo geli uma yaquulu wuxuu odhan yaa rabbi rabbigayow irda canhu intaa weliba ka hari maaya qur-aanku wuxuu leeyahay ilaahayow ka raalli noqo weliba fa yardaa canhu ilaahay baa ka raalli noqonaya fa yuqaalu lahu markaasa waxaa loo odhanaya asagoo raalli laga yahay oo ilaahay ka raalli noqday iqra' qur-aanka aqri warqa kor wa tusaadu waa lagu ziyaadinayaa bikulli aayatin aayadii la arkaba xasanatan baa lagu ziyaadinayaae qur-aanka aqri oo yani kor noqo weliba fuul baa laleeyahy jannada kor rawaahu tirmidi baa wariyay bisanadin saxiix waliabi daawuud man qara'a alqur'aana qur'aanka ninkii aqriyo oo wacamila ku camalfala bimaa fiihi qur-aanka dhexdiisa wixii ahaaday ulbisa waa loo xidhayaa oo qur-aanka dee waxa loo baranaya in lagu camalfalo weeye lagu camalfalo weeye qur-aankii buu aqrinayaa wuu yaqaanaa man qara'a alqur'aana qur-aanka ninkii barta weeye oo camila ku camalfalo bimaa fiihi qur-aanka waxa fiigiisa ahday awaamir iyo nawaahiu ku camalfalaya ulbisa waa loo xidhayaa waalidahu waalidkiisi baa taajan taaj loo gelinaya yowma alqiyaamati adiga iskaba dhaafe waalidkaagina waa la ikraamaya taaj baa loo gelinaya taajkaasoo daw-uhu iftiinkiisa iyo quruxdiisu axsanu uu ka wanaagsan yahay min daw ishamsi qoraxda waa ka iftiin badan yahay fii buyuuti dunyaa adduunyada guryaheeda say qoraxda u iftiimiso maalinkii haddii la joogo in guriga yani wax lagu dhex jiro faynuusiya looma baahna maogta qoraxdiiba meel kastay gelaysaa iftiinkeedii baa xoog badan iftiinka taajka uu leeyahay loo gelinayo waalidka loo gelinayo yani qoraxda adduunyada say guryaha u iftiimisiya meel kastaba waa ka iftiin badan yihi aya law kaanat fiikum aya marxaban daw-uhu axsanu yahay min daw-i shamsi fii buyuuti dunya law kaanat fiikum dhexdiina hadday ahaad famaa danukum maxay tahay malihiinu waa maxay biladii camila bi hada haddii waalidkii sidaa loo ikraamay ninkii ku camalfalaya qur-aanka maxaad u malaynaysa ay ilahay unbaa garanaya ajirkiisa iyo darajadiisa can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal ina aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aani kalbeyt alkharib ina aladii kii laysa fii jawfihi qalbigiisa uusa ku jirin shay-un shay oo min alqur'aani ka mid a qur'aanka waxba kama yaqaan habad qur'aanka kama garanayo kalbeyti guri buu la mid yahay alkharibi oo baaliyoobay guri aan nina deganayn oo si u xirnaa una de guriga hadduu layska xidho bas waa yani wuu kharaabayaa de meel kastuu kasoo dumaya kaasuu la mid qofka aan qur-aan ka aqoonin ay can cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal man qara'a ninkii aqriya xarfan xarafoo min kitaab illahi ilahay kitaabkiisa ka mid a falahu waxaa u sugnaaday bihi bisababihi xarafkaa sababtiisa xasanatun xasanaa loo qoraya waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha waa toban laabde xasanada waxa la qoro waxaa ugu yar toban laa aquulu odhan maayo buuri nabigu alif laam miim xarfun weey walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf alif laam miim intaa keliya haddaad akriso soddon ajir baad leedahay soddon ajir maxaa yeele saddex xaraf baad akrisay maxaad u malaynaysa marka qur-aanka haddaad xisib akriso ama juz akriso can abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay man shaqalahu lqur'aanu qur'aanku ninkuu shuqliyo iyo wadikrii aniga dikrigaygu can mas'alatii ninkay ka mashquulsan qur'aanka akrintiisii iyo aniga xuskaygii dikrigii uu hayay buu ku mashquulay oo wuxuu kaga mashquulay can mas'alatii baryadaydi imama baryayo saacad kasta qur-aankii buu akrinayaa ama adkaar buu dikri buu ku jiraa acdaytuhu waan siinaya afdala wax ka fadli badan maa ucdi saa'iliin kuwa ibaryaya oon gacmaha hoorsanaya waxaan siinaya wax ka fadli badan baan yaan siinayaa buu ilahay leey kuwa ibaryaya waxaan siinaya wax ka fadli badan maxaa yeele ilaahay kuma moogo kumana hilmaamayo baryada tan baryadan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ilmaami mahayo oo inaad xusuusiso uma baahno marka markay culimmadu ka hadlayaan xataa waxaa la yidhahdaa ducada yacni ma inaad iska aamustabaa edabta ku jirta mise inaad ilaahay barido ya aad bay culimmadu kalaam dheer bay geliyaan mogta qolyaha waxay leeyihiin maya inaad iska aamustaa kuuroon maxaa ilma ilaahay baa ku hilmaansan ilaah waxaasaan u baahanay markaa leedahay waxaa ilaahay sooma ogo wuu ogi waxa dhan oo aad sheegaysay su-aalinaysa ilaahay baa kugu soo riday qalbigaa kusoo riday ma asagaa ku hilmaansabo shibiska how saa ku maamulaye marxaban qoli waxay maye dee ducadu waa waaba iyada nafteedaa barya waa cibaado ehe ilaahay baa nagu amray inaan barine waan baryaynaa waan baryayna marka haddii qur-aanka akrintiisi iyo dikrigu kaa mashquuliyaan baryada ilaahay wixii qofka baryada badnaa la siinayo wax ka fadli badan baa lagu siin ay wa fadlu kalaamillaahi ilaahay kalaamkiisa fadligiisu tacaala koryahay calaa saa'iri lkalaam hadalka kale uu ka fadli badan yahay ka fadlillaahi calaa khalqi ilaahay makhluuqiisa si uga fadli badan yahay de khaaliq iyo makhluuq miyaa isu dhow say u kala fadli badan yihiin unbaa kalaamka ilaahay iyo kalaamka kalena u kala fadli badan yihin adoo kalaamka ilaahay heli kara maxaad ku falay marka makhluuq kalaamkiisa maa kalaamka ilaahay mar la arkaba akris ya can caliyin radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal man qara'a alqur'aana qur'aanka ninkii akriyo oo wastadharahu qur'aanka ninkii akriyo oo wastadharahu xafidahu can dahri qalbi qur-aankiibuu xifdiyey korkuu ka qabto hebel qur'aanka korku ka yaqaana kal faatixati baan idhahnaa sooma sida faatixadu u yaqaana aye qur-aankiibuu xaafid ku noqday fa axalla xalaalahu waxarama xaraarahu baa dabata alahda qur-aanka iska xifdi keliya maaha qur-aankiibuu korka ka xifdiyey laakiin fa axalla xalaalahu qur-aanka wuxuu xalilayay buu xalilay wa xarama xaraamahu wuxuu qur-aanku xarimay wuu xarimay oo wuxuu qur-aanku xarimo o dhanna waa ka istaagay adhalahu llahu ilaahay baa ku gelinaya bihi bisawi qur-aanka sababtiisa aljanata jannada ilahay ku gelinaya wa shafacahu ilaahay wuu ka shafeec aqbalaya qur-aankaasuu kaga shafeec aqbalaya fii casharatin toban oo min ahli beytihi buuna uga shafeec qaadaya kulluhum dhammaantoodna wajabad lahu naaru naar ay waajibtay wey asaga ilaahay baa qur-aankiibuu jannaduu ku gelini markii asaga jannada lagu geliyo intaa keliya karaamo looga dhigi maaye wuu shafaaco qaadi toban qof oo ehlu beytkiisa qaraabadiisa ahoo naar u waajibtay buu gacanta soo qabani wuu leey ilaahayow kanaan rabaa in yacni naarta laga daayo wadaa la leey can abi umamata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal maa adina allahu licabdin fii shayin afdala min aayahay min ragcatayni yusallihaa wa ina albira la yudaru calaa raasi lcabdi maadaama fii salaati maa adina allahu ilaahay ma idmo licabdin addoon fii shayin shay shaygaasoo afdala ka fadli badan min ragcatayni laba ragcadood oo yusallihimaa uu tukanay salaad wuxuu ilaahay ka jecel yahay ya axabu lcibaada cibaado kan loogu jecel yahay waxaa weeye asalaat salaada waayo laba raga ragcadoodoo uu tukaday wax uu ilaahay ka jece karaa ka jecel yahay ma jiro addoonka loo idmayo wa ina albira birigii yacni khayrkii iyo raxmaddii la yudaru waa la shubi calaa ra'si lcabdi addoonka madaxiisaa lagu soo shubaya maadaama fii salaati salaadda intuu ku jiro wamaa taqaraba alcibaadu addoommo ma soo dhowaadaan ilallahi ilaahay uguma dhowaadaan wamaa taqaraba alcibaadu addoommuhu uguma dhowaadaan ilallahi ilaahay bimili maa kharaja minhu ilaahay waxa ka yimid xaggiisa ka yimid wax ka fadli badan bimili ma shay wax la mida kharaja ka soo baxay minhu min allah ilahay xaggiisa waxa ka yimid yacni alqur'aanu qur-aanka waay wax qur'aanka ka fadli badan addoommuhu ilaahay ugu dhowaan lahayn ma jira w can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayu lcamali camal keebaa camal la qabta keebaa axabu ila allahi ilahay xaggiisa loogu jecli qaala wuxuu yihi nabigu alxaalu lmurtaxil camal la qabta kaasaa ugu fadli badan alxaalu midka degaya almurtaxilu haddana raranayay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas wama alxaalu lmurtaxil muxuu yahay rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi nabigu alladii kii weeye yadribu qur'aanka bilaabaya min awali lqur'aani ilaa aakhirihi kulamaa xalla markuu degaba irtaxala wuu guuraya haddana qur-aanka awalkiisa midka kasoo kasoo bilaabaya socodka kaas weeye alladii yadribu min awali lqur'aan qur-aanka awalka midka kasoo bilaabaya wey ilaa aakhiri ilaa uu ka dhameey kulamaa xalla qur-aanka markuu juz akriyo ama laba juz ama subax uu akriyaba wuu joogsanaya heesuu ku joojini haddana wuu ka guuri wuu kasii raran adiga qur-aanka akrinaya un alxaalu lmurtaxil can alxaaris alacwar xaaris alacwar ninka la yidhaha waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal marartu waan soo maray buu yihi fi lmasjid masaajidkaan soo maray fa idaa annaasu yakhuuduuna fi laxaadiis ay dadku sheeko un bay ku jiraan masaajidka intaan soo maray dadkii hore iska sheekaysanaya masaajidkaa lagu sheekaysanaya fa idaa annaasu dadkii yakhuuduuna waxay dhex gelayaan ooy dhumbanayaan fi lxadi- fi laxaadiisi sheeko sheekooyin fadakaltu calaa caliyi bni abi aalib baan usoo galay radia allahu canhu amiir lmuminiin baan usoo galay caliy bni abi aalib faqultu waxaan idhi buhi yaa amiira almu'miniin alaa taraa miyaadan arkayna anna naasa dadkii qad khaaduu fi laxaadiis sheeko un bay ku jiraan aan loo baahnay way iska sheekaysanayaan meesha la rabay inay cibaadaystaan sheekaa lagu jira qad khaaduu qad khaaduu waxay dhex galeen fi laxaadiis sheekay iska dabaalanayaan qaala wuxuu yidhi waqad facaluuhaa masaasay yeeleen sida cali saas yidhi waqad facaluuhaa may sameeyeen haadihi lkhisla waay waa sheekada faqultu waxaan idhi qultu waxaan idhi wi nacam qaala wuxuu yidhi amaa ani amaa inii anigu qad samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay alaa inahaa satakunu fitna alaa hooye inahaa qise eh satakunu waxaa ahaan doonta fitnatun fitno faqultu waxaan idhi buu yidhi sida cali baa dhahay malmakhraju maxaa looga baxayaa minhaa fitnadaas yaa rasuula allah fitna haddii haddayba dhacayso waaye maxaa looga fakanaya waaba dhib eh malmakhraju minhaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi nabigu kitaabullah ilahay kitaabkiisa unbaa looga fakay wax kaloo fitnada looga baxayo looga badbaadaya ma jiro kitaabullah ilaahay kitaabkiisa fiihi waxaa ku sugan kitaabka ilaahay naba-u maayama maaka naba-u ma kaana qablakum wixii idinka horreeyey akhbaartoodii oo dhan baa qur-aanka ku jiro alquruun almaadiya quruuntii tagtoo dhan soo qur-aanka noogama qisoonayo aye waaye kulli ilaahay baa nooga qisooday miladun aadam laga soo bilaabo fiihi waxaa ahaaday naba naba-u maa kaana qablakum wixii idinka horreeyey akhbaartoodii baa ahaadee wa khabaruu maa kaana ba- maa bacdakum wa khabaruu maa bacdakum waxa idinka dambeeya ilaa qiyaami saaca ilaa yacni dukhuuli ljanna aye wa dukuuli naar iyo qur-aanka xataa jannada iyo naarta dhexdooda wixii adaygu qur-aanka ka warramaya wa xukmu maa baynakum wixii dhexdiina ahaana qur-aanku wuu caddaynaya waqcad kastoo dhacdo iyo yani yani mas'ale kastoo dhacdo iyo waaqacadii timaadaba qur-aanku waa ka warramaya wax la arka waa laga helaya wa xukmu maa baynakum huwa alfaslu weeye qur-aanku kii kala caddaynaya weeye xaqa iyo baatilkuu kala bixinaya laysa bilhadli wax yacni dheel dheel ahoo yacni ma aha ciyaar ah qur-aanku hadli ma ah man tarakahu qur-aanka ninkii ka tago oo diido oo min jabbaarin jabbaar ah qasamahu llahu ilaahay baa jebinayo waman ibtaqa alhudaa hanuun ninkii raadiyo fii kayrihi qur-aanka meel aan ahayn ninkii hanuun ka raadiyo adallahu allah ilaahay baa baadiyeenay wa huwa qur-aanku xablullah ilaahay xarigiisii weeye almatiinu oo adkaawe waa xarigi ilaahay oo adka wactasimuu bixabli illaahi jamiican baa ilaahay wa huwa dikru waxyi weeye alxakiimu oo yacni xakiim ah xeel dheer shay la arka mawduuciisii dejinaya meeshiisii dejinaya maxalkiisii dejinaya wa huwa dikru lxakiim wa huwa qur-aanku asiraadu waddo weeye almustaqiimu oo toosan huwa qur-aanku alladii kii weeye laa taziiqu bihi lahwaa laa taziiq laa tamiilu bihi lahwaa hawada dadka iyo waxa baatilku ay haweenayaan qur-aanka ma leexin karto ma iilayso walaa taltabisu bihi alalsina carabyaalkuna ikhtilaad kuma sameeyaan qur-aanka oo baatilka kuma dari karaan carab kasta oo lagu aqriyo qur-aanku waa sidiisi un dadku inta kale o dhan isma afgaranayaan laakiin qur-aanka markii la bilaabo kulli waa caadi soo ma ya laa taltabisu bihi alalsina carabyaalku qur-aanka ma dheehi karaanoo carab kaloo ku darman kara qur-aanka ma jiro oo laleeyaha halaga ilaaliyo walaa yashbacu minhu lculamaa culamadu kama dhergeysa qur-aanka qur-aanka macnihiisu qofku u dhadhamo weligii kama dhergey haddaad aayadda kun jeer ku noqoto kama daalaysa macaan unbaa kasii dhadhamaya ya walaa yakhluqu ma baaliyoobayo oo calaa kasrati raddi celcelinta farada badan markii wax badan lagu celceliyo qur-aanku ma baaliyoobay waxa kaloo dhan haddii lagu noqnoqdo lagu noqnoqdo waa laga daali war bal mawduuc cusubna geliya baa laleeyahy kaas waa ku daalinay laakiin qur-aanka weligii lagama daalaya haddaad maanta dhan ku celceliso sii macaanaanay mar marka samey walaa tanqadii cajaa'ibuhu cajaa'ibtiisuna ma go-ayso qur-aanka waxa uu ka warramayo cajaa'ibtiisa iyo qisaskiisu wax la gaari karo dhammaanaya ma ah huwa aladii kii weeye qur'aanku lam tantahi ljinnu jinki uu ishaanan waayey id samicadu markay maqashay xataa qaaluu ilaa ay yidhaahdeen innaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdii ila rushd innaa anagu samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan qur'aan qur'aankoo cajaban yaab leh yahdii hanuuninaya ila rushdi hanuunka dadku hanuuninay man qaala bihi qur'aanka ninkii ku qowlo sadaqa run buu sheegaya waman camila bihi qur'aanka ninkii ku camalfala ujira waa laga ajirsiin waman xakama bihi qur'aanka ninkii wax ku xukumana cadal cadaalad buu sameeyey waman dacaa ilayhi qur'aanka ninkii dadka ugu yeerana hudiya waa la hanuuninaya ilaa siraatin mustaqiim khudhaa qaada buu yidhi ilayka xikmadaa qaada yaa acwarow acwarow saasuu yidhi sida cali ay dadku hadday sheekadooda ku daahaan iska dhaafo qaada buu yidhi adugu xikabtaas ay rawaa haadihi sabca toddobadan riwaayabo atirmidiyu imaamu tirmidi baa wariyey fii sunanihi buu ku wariyey can caliyi radia allahu canhu qaal ina allaha tacaala ina allaha ilaahay tacaala korhaye qara'a wuxuu aqriyey طaha wa yaasiin qabla an yakluqa asamaawaati waalarda balfi caamin suuratu طaha iyo yaasiin buu ilaahay aqriyey qabla an yakhluqa samaawaati waalarda samaawaadkii ardada intuuna abuurin bialfi caamin kun sano ka hor samaawaadka ardada intaan la abuurin kun sano ka hor yaa ilaahay aqriyay suuradahaas oo qur-aanka ka mid ah qur-aankeena ka mid ah falamaa samicat almalaa'ikatu malaa'igtii markay maqashay suuratu yaasiin iyo taha falamaa samicat almalaa'ikatu markay maqashay alqur'aana qaalad waxay tidhi tuubaa liummatin yanzilu hada calayha wa tuubaa liajwaafin taxmilu hada wa tuubaa lialsinatin tatakalamu bihada saasay malaa'igtu yidhahda tuubaa janno waxay u sugnaatay liummatin ummad ummadoo yanzilu uu kusoo degayo haadaa qur'aankan calayha dusheeda lagu dejinayo alla ummaddaana sii badana wa tuuba janno waxay u sugnaatay liajwaafin joof iyo calool taxmilu haadaa qur-aankaa xifdinayso wa tuuba janno waxay u sugnaatay lialsinatin carabyaalo tatakalamu ku hadlaysa bi haadaa qur-aanka nasiib badanaa bay leeyihin malaa'igtu saasay marxam rawaahu baqawiyu imaamu baqawi baa ku wariyey fi lmasaabix kitaabkiisa la yidhaahdo ayuu ku wariyey xadiiskaas ataxdiiru min nisyaani lqur'aan qur'aanka hilmaamidiisa oo laysaga diga waayo waa dembi weyn qur-aanka intaad barata aad haddana sii dayso can ibni cumar radia allahu canhuma can nebiy sal lla alay waslam qaal inamaa mahalu saaxibi lqur'aani ninka qur'aanka yaqaana masalkiisu ka masali saaxibi libili nin geel u saaxiibahoo kale weeye almucallaqati oo la dabray nin awr ay u joogto awrtaana dabray kaasuu la mid yahay in caahada calayha hadduu dabarkaa iyo xariggaa ku ilaaliyo amsakaha wuu haynayaa wain adlaqaha hadduu iska sii daayo dahabad way tegi hadda awrta way dabran tahay oo keliya un miyaa la iska yidhahdaa mise gelinka hore iyo gelinka dambe waa lasoo fiiriya ya awrtii si saaka loo soo dooray miyaa la fiiri maya qaylaaba ka dhacaysa meesha odaygii waa xanaaqaya haddaan awrtii lasoo ark marxaban marka subaxii meel baa lagu soo dabray waa laga soo korwareegayo mar baa lasoo arkay galabta haddana amin dheer baa la raadiyey haddii shib laga yidhahda ka waran way dabran tahay farta ka qaadi leyda dee harkay goosanaysa ama dabarkaasiba iskala dhaqaaqi meel bay ka dhici qur-aanku saas waaye haddaad qur-aanka beri baad xifdiso un shib ooga dhahdo joogi maayo qur-aanku waa inaad mar la arka akriso un carabka aad ku hayso can abi muusa radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaal tacaahadu lqur'aana qur'aanka ilaaliya buu nebigu tacaahud ku sameeya fawladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi ay ku sugan tahay lahuwa qur-aanku ashaddu wuu daran yahay tafasiyan fakasho tafasigu yani waa tafallud wey tafasiyan yani fakasho min alibili geel fii cuqulihaa xarkaheeda ku sugnay ay geel la dabray waa ka fakasho badaya qur-aanku rawaahuma sheekhaan can cabdillaahi radia allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal bi'sa ma liaxadihim an yaquula nasiituka aayata kayta wa kayta bi'sa maabaa baas leh bi'sa waxaa baas leh maa shay baa baas leh liaxadihim buu u baas leey ay bi'sa shay-u baa baas leh ma min jihati ma buu u baas leeyahy maadu ama waa tamyiiz ama waa faacil wamaa mumayizun waqiila faacilun soo ma odhanin mnaalik maada nicmo iyo bi'se iyo maada lagu daro faacilna waa laga dhigaa tamyiizna waa laga dhigaa bi'sa waxaa baas leh maabaa baas leh waa faacil baa ka dhigaysa ama bi'sa shay ubaa baas leh maa min jihati shay buu u baas leeyahy liaxadihim buu u baas leeyahy an yaquula inuu yidhaahdo weeye nasiitu waan hilmaamay aayata kayta wa kayta aayatu kada wa kada intaasoo aayad hible aayad hible anu waan hilmaamay qur'aanka awel waan wada aqaanay intaasaa iga fakatay waa khalad waa shay dembi howeyn bal nusiya waa la hilmaansiiyey buu ihi nabigu waa la hilmaansiiyey asagu muusan hilmaamine waa la hilmaansiiyey ya nasiitu inaad tidhahda maaha nu- aya nusiitu qur'aanka waa la hilmaansiiyey inaad tidhahda ee nasiitu kada wa kada baan hilmaamay lama rabo istadkiru lqur'aana qur'aanka waa isxusuusiya oo akriya falahuwa qur'aanku ashaddu wuu daran yahay tafasiyan fakasho min suduuri rijaale ragga qalbigoodu ka cararayaa min anicami xoolo waa ka fakasho badya xooluhu say u fakanayaan in la ilaaliyo moogi la dhaqaaleeyo saasuu qur-aanku u dhumayaa rawahu shaaqaan baa xadiidka wariyo turmidi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi samica anabiyu nabigu wuxuu maqlay sala allahu calayhi wasalam rajula nin yaqra'u akrinayo bileyli habeenka nin habeenka qur-aanka akrinaya ayuu nabigu maqlay faqaala wuxuu yidhi nabigu yarxamuhu allah allaha u naxariisto qad adkaranii wuxuuba i xusuusiyey aayata kada wa kada aayad heblo iyo aayad heblo kuntu aan ahaaday unsiituha mid lay hilmaansiiyey min suurati kada wa kada markaa qur-aanka hadda akrinayey aayadahaas waanba hilmaamay oo min suurati kada baan waan ka tegayey marka ninkaasaaba i xusuusiyey hadda buri nabigu alayhi salaatu wasalam rawaahu halaa can anas radia allahu canhu can nabiy sal alay waslama qaal curidat calaya waxaa laisoo bandhigay buuri nabigu dunuubu ummatii ummadayda dunuubteedii oo dhan baa lay tusay oo saa laygu soo bandhigay falam ara ma arag buu yidhi demban dembi dembigo acdama ka weyn min suuratin suurad oo min alqur'aani ka mid a ow aayatin aayad uutiyahaa la siiyey rajulu nin uma nasiyahaa hilmaamay dembi ka weyn maba jiro intaas dembi arkaya ummadda ka dhacay wixii kale oo dhan lama sheegin ogow aayad aad baratay ama suurad aad baratay haddana aad hilmaanto ka tag waa dembi weyn ay soomaaliduna maanta kulligeed waa wada kutab- kutubaxoor haye nin walba wuxuu kuleeyahy aniga markaan yaraa qaalin baa layga qaatay hade aw haddii qaalin lagaa qaato ya minu qur-aanka u dhameeyey ay kiyo ugu saalnaa waa ay akhirkan ama wada dhameeye ama qaar ka dhameey rawaahu tirmidi wa abu daawuud ay albaabu athani fi aadaabi alqira'a qur-aanka aadaabtiisa marka la akrinayo ayaa halkan laga gelaya qaala allahu tacaala waratil ilqur'aana tartiila waratil tartiili oo tartiibi alqur'aana qur'aanka tartiilan tartiib u aqri qur-aanka markaad qur-aanka akrinayso tahabut baa la doonaya kelimaadkiisa iyo xuruuftiisa maca ta'ani inaad ku akriso can anas radia allahu canhu annahu su'ila anas binu maalik baa waxaa la weydiiyey kayfa kaanat qiraa'atu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigu markuu qur-aanka akrin jiray qiradiisu say ahayd faqaala wuxuu yidhi anas kaanat waxay ahayd qirada nabiga maddan mid dheer dheer oo la jiijiidaya ayay ahayd maddan ee daatu maddin markaasuu miisaaliyo uma qara'a anas wuu aqriyey bismi illaahi araxmaani araxiim yamuddu bibismi illaahi wa yamuddu biraxmaan wa yamuddu biraxiim rawaahu lbukhaari saasay qirada nabiga ahayd buu yidhi anas binu maalik markii la weydiiyey qirada nabigii markii la weydiiyey waa ka marka markaanu soo maraynay yani kitaabu salaad aanu soo maraynay waxaan xadiidkaan yani xadiid la mid oo anas ibn maalik laga laga akrinayey maana ka maqlin buuri nabiga asagoo akrinayo markii nabiga qiradiisa wuxuu kaana yaftatixu rasuulka iyo si abubakar iyo sidi cumar waxay ku bilaaban jireen bi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hadde haddana wuxuu leeyay qirada nabiga kaanad ma danbay ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim buu leeyay anas bin maalik xadiidkuna waa bukhaari isaga un baa warinay labada xadiid waxaa lagu jamcinayaa sida imaamu shaafici uu leeyahay ya imaamu shaafici wuxuu leeyahay alxamduda waxaa looga jeedaa bisinkii buu ka tegi jiro alxamdi buu ka bilaabi jiray ma ahe suuradda magaceeda alxamdu la yidhah meelo badanna way kusoo aroortay dee suuradda alxamdu la yidhah faqara'a alxamdu alxamd suuratu alxamdu buu aqriyey meelo badan baad ku arkaysaa marka alxamdu lilaahi buu qirada ka bilaabi jiray yani faatixadu bilaabi jireen baa looga jeeda tanna waa kan hadda bisinkii buu aqrinaya ya hakaas rawahu albuhaari baa xadiidka wariyey wa abu daawuud can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yuqadicu qiraa'atahu qiradiisa ayuu nebigu googoyn jiray yaquulu wuxuu odhanayey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqifu alraxmaan alraxiim uma yaqifu wa kaana yaqra'uhaa maliki yawmi ddiin saasuu nebigu aqrin jiray hadda qur-aanka yani qiraawooyinka farada badan ee nebigu ku aqrinaya sabcada ama casharada ayuu ku aqrinayey wa kaana yaqra'uhaa qirooyinkuu aqrin jiray waxaa ka mida maliki yawmi ddiin qiraatu yani abi camr wey biriwaayati duuli soo ma maliki yawmi ddiin rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey can abi muusa radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu nabigu u yidhi lohu liabi muusa abi muusa nabigu wuxuu u yidhi low ra'aytuni low ra'aytani haddaad i arki lahayd walxaal ana anigu astamicu aan dhegaysanaya liqiraa'atika adiga qiradaada albaarixata xalay aye haddaad i ogaan lahayd dee xalay oo dhan adi qiradaadaan dhegaysanayay laqad uutiita waa lagu siiyey laqad wallaahi uutiita waa lagu siiyey abuu muusa alashcariow mizmaaran sawd baa lagu siiyey oo min mazaamiiri aali daawuud min mazaamiiri aali daawuud yacni aalka nafsu daawuud baa loo jeedaa nebi daawuud wax sawd qurux badan buu ahaa baa layidhi markii gaadiidkiisa loo rarayo inta faraska loo kooraynayo iyuu bilaabi jiraal kitaabkii zabuura markaasuu dhammayn jiray markaa wax alla wixii maqlo o dhan xayawaanka ilahay o dhan baa isu imaan jira marka qur-aanka bilaabay nebi daawud so qurux badan bu ahaa marka waxaa lagu siiyey mizmaaran sawd oo min mazaamiiri aali daawud nebi daawud sawdkiisi oo kalea lagu siiniyo abu muusa alashcari nisan qurux badan baat rawahu sheekhaan baa xadiidka wariyo tirmidi can cabdillahi bni muqafal waxaa laga radi allahu canhu qaal qara'a nabiyu nabigu u aqriyay sala allahu alayh wasalam caama alfatxi sanadii maka la furtay fii masiirin lahu asagoo socdo nabigu fii masiirin socd oo lahu nabigu u sugnaaday mar u socday calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa wuxuu ku aqrinayay suurat alfatxi suurada suurat alfatxi la yidhaha yaadaa fatx farajaca fii qiraa'ati qiradiisii buu celceliyey nabiga qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi lowlaa khawfii aniga cabsidayda haddayna ahayn min ijtimaaci innaasi calaya dadku inay isugu ka yimaadaan la xakaytu lakum waxaan idin xikaayoon lahaa qiraa'atahu nabiga qiradiis noocuu u aqrinayay baan idinkugu sowday laha lakin waxaa ka yaaba dadku inay igu soo yaacaan igu soo dhooftaan saasaa ka cabsanaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal maa adina allahu ilaahay ma idmin lishayin shay walbukhaariyu tacliiqan qur'aana qur'aanka ku qurxiya biaswaatikum sawdkiina laysa minaa naga mid maaha buu nebigu man lam yataqana bilqur'aani qur'aanka ninkaa ku sawdayni wa qur'aanka sawd qurux badan iyo cod qurux badan baan rabaa inaad ku akriso intee tabartaada can jundub waxaa laga wariy bin cabdillahi radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal iqra'u lqur'aana qur'aanka aqriya ma talafat calayhi quluubukum quluubtiinu intay u dumayso ay intay quluubtiinu u dumayso yacni intaad qur'aanka yani tadabburulmacno intaad ka helaysaan oo macnihiisa ku tadabburaysaan aqriya faida اkhtalaftum markaas ku khilaaftaan faqumuu canhu ka istaaga laba macno waa lagu fasiraaye qur-aanka adinka isla akrinaya inta quruubtiin yani isku waafaqsan macnihiini ood akrinaysaan qur-aanka akriya haddaad isku khilaaftaan oo saan weye iyo saan weye aad tidhaahdaan oo macnihiisa isku khilaaftaan ka istaaga bur ama me qur-aanka akri intaad nashaadada leedahay oo quluubtaadu ku tadaburayso oo qur-aanka aada macaansanayso haddii uu qulub quluubtaadu iskhilaafto oo xoogaa yani tadaburka uu kaa tago ama cajiz iyo hurdo iyo waxbaa kugu dhacay jooji qur-aanka hal qur-aanka waxaa la rabaa inaad tadabur macnihiisa aad ku tadaburtaa la dooni rawahu sheekhaan can abi saciid radia allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal yakruju fiikum fiigiina waxaa soo bixi doono qowmun qowm taxqiruuna aada xaqiraysaan salaatakum salaadiina maca salaatihim buuri nabigu alayhi salaatu wasala ay taxqiruuna aada xaqiraysaan salaatakum salaadiina maca salaatihim qoladaasay u tukanayaan markaa aragtaan waxaad dhehaysaan war adinku show maba tukataan salaad quruxsana wasiyaamakum wasiyaamakum soonkiinaad xaqiraysaan maca siyaamihim say u soomayaan wax soon badan wa camalakum camalkiinni baad xaqiraysaan cibaadada malihidin baad isleedihin maca camalihim ayaga camalkooda marka artaan wa yaqra'uuna alqur'aana qur-aankii bay aqrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahana u dhaafi maayo qur-aanku halkaan kalxamaha uma dhaafayo yamruquuna min addiini diinkii bay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu gamuunku siduu uga baxo min alramiyati midii lagu ganay gamuunka markii ugaadha lagu gano dhinaca kale uga dusayaa soo maha taasuu qur-aanka uga dhex baxaya sawdka uma iska dhawaaqayaan ma ogay qur-aanku kuma istaagaya wax qalbigooda iyo joofkooda gelaya maaha yanduru wuu fiirinayaa markii axadkii fi nasli yani afkiisii falaa yaraa shay-an maba le waxbaba ma le markaa fiiriso baalka afkiisa wax dhiiga iyo baashi buu ka dhex jusay waxba ma le wayanduru fi lqidxi buu fiirinaya haddana daabkii buu fiirinaya falaa yaraa shay-an wayanduru fi riishi baalkuu fiirinaya oo gamuunka meesha ugu dambeeyu baalku uga xihaya soo ma falaa yaraa shay-an waxba ma leh ya wax dhacaana iyo wax dhiiga iyo wax uusa midna male waana ka dhexdisay ogow wayatamaraa wuxuu ku shakinayaa fi lfuuqi meesha u dambayso meesha qaansada looga qabta xarigga ee baalka ka dambaysa ee dabada saa loo saaro ayaa fuuqa la yidhaha baalle yaroo taagan bay leedahay soo ma taasuu ku shakinaya wartalo wax yadho qoyaan maleed deg deg uga dhex baxay ya sabaqa damma walfarsa soo riwaayada kale maahayn dhiiggii iyo uuskibo gamuunkii hal maruu ka dhex dusay saasoo kale ayaguna qur-aanku u dhex maraya inna ku joogsan maayo qur-aanku wax qalbigoodii ku degayo ama wax iimaana u ziyaadinayo maaha laba iyo tobankii maalinkii habeenkii o dhanna qur-aankay ku dhawaaqaya maasha allah kuwaas ilaahay nagama midiga way ay waxay ku dheefayaan ma male qur-aankii way xujuu ku noqonaya qur-aanku can caliyin radi allahu canhu qaala samictu rasuul llahi sala allahu alay waslam yaquul yaatii fii akhiri zaman waxaa imaan doona qowmun qowm xudathaau lasnaani way da' yar yihiin sufaahau axlaami wayna caqli yar yihiin oo waa caqli gaaban yihiin yaqra'uuna alqur'aana qur'aankii bay akrinayaan laa yujaawizu taraaqiyahum kalxamaha u dhaafi maayo qur'aanku yaquuluuna way ku qowlayaan min qowli khayri lbariya makhluuqa kii u khayr badnaa qowlkiisa bay ku qowlayaan ay min khayri qowli lbariyati ay makhluuqa qowlkiisa kii ugu khayr badnaa yani waa qaala allahu iyo qaala rasuulullahi makhluuq waxay ku qowlaan maxaa ugu khayr badan ilahay hadalkiisa iyo hadalka rasuulka inay ku hadlaan soo ma makhluuq waxay ku qowlaan wixii ugu khayr badnaa bay ku qowlayaano ilaahay wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi bay ku haynayaan yamruquuna min alislaami islaamkii haddana ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu gamuunku soo uga baxo min aramiya ay meesha lagu garay wey laa yujaawizu iimaanuhu iimaankoodu ma gudbayo xanaajinahum kalxabaha u dhaafi maayo faaynamaa laqiitumuhu meeshaad kula kulantaan ama faqtuluuhum laaya kuwaas fa ina qatlahum dilkooda ajrun ajr baa ku sugan liman qatalahum ninkii laaya yowma alqiyaamati qiyaamaha ajir buu ka helayaa ee laaya qur-aan bay yaqaanaan ha u daynina kuwaas ya marxaban marka qolo yani hadee noocaasa oo dee inay aakhiru zamanka imaan doonaya xadiisu caddaynayaan way xadiisu ay caddaynayaan nimanka khawaarijta la ohan jiray ayaa ugu horreeyey sifada axaadiisu tilmaamaysa niman daboolo wey niman qur-aanka yaqaanay ahayn maca dalika way ka hor yimaadeen yani islaamkii iyo aimadii bay ka horeen sida cali bay ka hor yimaadeen markaasay muslimiinta laayeen oo ku gaal xugminayaan wixii sifadoodoo kale yeeshana oon ayagunbay lamooci waa khawaarijun buu noqonaya rawaahuma alarbacatu xadiidka afarti baa warisa can cimraan bin xusein radi allahu canhu annahu mara calaa qaadin qaali buu soo maray cimraan bin xuseen yaqra'u aqrinayo uma sa'ala fastarjaca uma qaala samictu rasul lah sal l yaquul man qara'a alqur'aana falyas'al illaha bih ay mara calaa qaasin de cimraan bin xuseen saxaabiga la yidhaahdo annahu mara calaa qaasin mid qisoonayuu soo maray qiso dadkiibuu u qisoonaya cilmi u sheegaya ay dadkii cilmi u sheegaya waayo qaari'in kaasoo yaqra' qur-aanka aqrinaya uma sa'ala haddana dadka wax ku warsanaya intuu qisoodo oo wax sheego oo qur-aanka aayado soo qaado ka sheeg ay fastarjaca wuu istirjaacsaday cimraan bin xuseen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun cimraan bin xuseen radi allahu canhu annahu mara calaa qaasin nin qaasi uu soo maray qur-aanka aqrinayo kaasoo yaqra' u aqrinayo uma sa'ala haddana dadka ku su-aalanayo fastarjaca wuu istirjaacsaday cimraan bin xuseen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun buu yidhi maxaa yeele qur-aanka oo dadka lagu baryo waa musiibo uma qaala wuxuu yidhi cimraan bin xuseen samictu rasuula llahi sala allahu alayh wasalam yaquul nabigaan maqlay buu yihi qara'a alqur'aana qur'aanka asagoo aqrinaya aa yahay yaquulu xaaluu leeyahay dhe samictu rasuula llahi sala allahu alayh wasalam yaquul man qara'a alqur'aana ninkii aqriyo qur'aanka ninkii aqriyo falyas'al illaaha bihi ilahay ha ku su-aasho fainahu sayajii-u waxaa imaan doona aqwaamun qoomyaalo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka aqrinaya yas'aluuna bihi naasa dadka ku baryaya rawaahu tirmidi waxasanahu can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama iqra'i lqur'aana qur'aanka aqri fii shahrin bil ku aqri buu nabigu qultu waxaan idhi buu yidhi innii ajidu waan helayaa quwa awood baan heli karaa rasuulka ilaahay waqtiga intaa ka badan qaala wuxuu yidhi iqra'hu aqri qur'aanka fii sabcin toddoba beri walaa tazid calaa dalika rawahu lbukhaari wa canhu waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni camar qultu waxaan idhi yaa rasuula allah fii kam aqra'u lqur'aana meeqaan qur'aanka ku aqriyaa ku dhammeeya qaala wuxuu yidhi nabigu ikhtimhu fii shaarin bil ku khatimka yacni yoonkii la arkaba juz akri bil ku dhammee qultu waxaan idhi buu yidhi innii udiiqu afdala min dalik qaala wuxuu nabigu ikhtimhu khatimuhu fii cishriina labaatan beri qur-aanka ku dhammee qultu waxaan idhi buu yidhi innii udiiqu afdala min dalik qaala wuxuu nabigu ikhtimhu fii khamsata cashara fii khamsa casharata shan iyo toban beri ku dhammee qultu waxaan idhi buu yidhi innii udiiqu afdala min dalik qaala wuxuu nabigu ikhtimhu yacni qur-aankii dhammeeyo fii cashrin toban beri ayuu iyo saddex juz akri waa toban beri qultu waxaan idhi bu yidhi innii udiiqu afdala min dalika qaala wuxuu nabigu ikhtimhu khatim fii khamsin qultu innii udiiqu afdala min dalik famaa rakasa lii iima ruqsayni bu yidhi shantaa wax ka yar waa iga aamusay bu yidhi nabigu waa iga aamusay marka qur-aanka haddee tartiib iyo ta'ani iyo tadabur haddii la rabo inaad ku akriso waxaan rabaa inaad wakti yar aad ku akriso oo aada boobin wey wa canhu can cabdillaahi bni camr can inabiyi sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu lam yatafaqah ma fahmin lam yafqah ma fahmin man qara'a alqur'aana qur'aanka ninkii akriya fii aqala min alaai saddex beri wax ka yar ninka quraan ku akriya qur-aanka macaanidiisa muusa fahmin waay aya lam yafqah muusa fahmin man qara'a alqur'aana fii aqala min halaasin lam yafham ilwaajiba calayhi fi lqira'ati min man qara'a alqur'aana fii aqala min halaati layaali faladab lmadluub qofka adabta madluubka ehe la doonayo waxa weeye min qaari'i lqur'aani an yakuuna daahiran qofka waa inuu daahir yahay oo weyse qabo wa an yakuuna jaalisan waa inuu yahay mid fadhiyo mustaqbil alqibla qiblada waa inuu qaabilo wa an yujawida alqur'aanka waa inuu tajwiidiyo qur'aanka wa an yatadabbara fii macaanihi qur'aanka macaanidiisa waa inuu ku tadabburo wa an yulaaxida waa inuu milicsado ana allaha ilaahay naadirun ilayhi inuu fiirinayo wa yujiibuhu waa inuu ajiibo fii kulli kelimatin kelime la arkabo wa an yanwiya alcamala camal waa inuu niyoodo qur'aankan uu aqrinayo kelime kelime inuu ugu camal falayo bimaa fiihi waxa ku sugan maadaama xayan intuu nool yahay saasaa qur-aanka la rabaa in lagu akriyo rawaahuma abu daawuud baa labada riwaayo weriye watirmidiyu bisanadayni saxiixayni bay ku wariyeen wey allahu subxana wa tacaala yanbagii istimaacu lqur'aani bitadabburi wakhushuuc yanbagii waxaa wanaagsan istimaacu lqur'aani qur'aanka in lagu dhegaysto bitadabburin maca tadabburin iyo wakhushuuc qur'aanka markii la aqrinayo inaad dhegaysato qur-aanka ood cinaayo iyo qasad intaas siiso aada dhegaysato waa shay wanaagsan maxaa yeele waa kalaamka ilaahay tadabbur baadna ku dhegaysanoo qur-aankaa la aqrinayo macnihiisi baad ku tadabburi wakhushuucin waadna khushuucaysaa markaa ayadoo qur-aanka aada dhegaysanaysa waaye si qur-aanka ugu ta'asurta macnihiisa waaye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lah wa ansituu lacallakum turxamuun waidaa quri'a alqur'aanu qur'aanka haddii la aqrinayo oo laydinku dul aqrinayo fastamicuu dhegaysta lahu qur'aanka wa ansituu u dheg raariciya lacallakum turxamuun likay turxamuun in laydiin naxariisto oo qur-aanka haddaad dhegaysataan oo insaad la imaataan oo qalbiga iyo qaalabkaba aad siisaan oo si fiican aad ugu tawajuhdo ilaahay baa naxariis qalbigaaga gelinaya qur-aanka macaanidiisana ilaahay baa kugu irsaaqaya waay ilaahay baa kugu irsaaqaya maxaa yeele ilaahay kalaamkiisa inaad weynaysaan la dooni kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka inaad weynaysaan la doonaya qofka aqrinaya adigu waxba ha eegin laakiin kalaamka ilaahay fiiri waay kaasaa kula weynaado oo marka dhegayso oo markii la aqrinayo fiiri oo yacni weynee waay can cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llaahi wuxuu i yidhi sala allahu calayhi wasalama iqra calaya igu dul aqri buu yidhi qur-aanka cabdullaahi binu mascuudo qultu waxaan idhi buu yidhi aqra'u calayka maadaan kugu dul aqrinaya wacalayka unzila walxaal calayka dushaada unzila lagu soo dejiye qur-aanka yaa rasuul allah adigu axadkii uu ku soo degay baaba tahay qur-aanka ilaahay xaggiisa looga soo dejiye maanaa kugu dul aqrinayo qaala wuxuu yidhi nabigu innii anigu ashtahi waxaan ishtahaynayaa oon jeclahay an asmacahu inaan dhegaysto min hayri aniga kayrka inaan ka dhegayste igu dul aqri qur-aanka waay qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud faqara'tu waan aqriyey annisaa suurata nisaa baan ku dul aqriyey xataa idaa balaqtu markaan gaaray fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aayaddaa markaan gaaray buuri qaala wuxuu yidhi aayah kufa buuri ow amsig buu yidhi jooji buu yidhi markaa iska da halkaa ku istaag fa ra'aytu caynayhi tadrifaan markuu nabigu jooji iyo qur-aanka ayaan eegay buu yidhi labadiisii indhood baaba markaa ilmaynayaba ilmaa ka qulqulaysan calayhi salaatu wasalaam qur-aanka macaanidiisuu markaa la waya ay fa kayfa idaa ji'na fa kayfa xaaluhum xaalkoodu suu noqonayaa kuwaan mushrikiinta ee hadda yacni kula doodayo ee yacni macaanidka kuwa ahee ku diidayo idaa ji'naa markaan la imaano min kulli ummatin ummadii la arkaba bishahiidin mid markhaatigeedii a markaan keenno oo waa nabigoodii oo waji'naa adigana aan kula imaano waji'naa bika adiga aan kula imaano shahiidan xaal aad tahay markhaati calaa haaulaa kuwanaad ku markhaati kacaysa ay qaala wuxuu yidhi kufa halkaa ku jooji buu yidhi ow amsig buu yidhi fara'aytu waan arkay buu yidhi caynayhi labad nabiga labadiisa indhoo tadrifaani inay ilmaynayaanoo ilin baa ka qulqulayso rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslim iyo bukhaari can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi liubayi ibnu kacb ubayi bnu kacab buu nabigu wuxuu u yidhi ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu ay ubayi bnu kacab ayuu nebigu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi ina allaha amaranii ilaahay wuxuu ii amray an aqra'a calayka inaan kugu dul aqriyo dushaada aan ku aqriyo lam yakun aladiina kafaruu suuraddaa suuratu bayina la yidhaahdo inaan kugu dul aqriyo qaala wuxuu yidhi ubayi bnu kacb asagoo aada u tacajubsanba wuxuu yidhi wasamaanii laka miyuu ii kaa magacaabay rasuulka ilaahay ma wuxuu ku yidhi ilaahay suuradda axad asxaabtaadiga ku dul aqri miyuu ku yidhi mise wuu iikamaii kaa magacaabay oo ubayi ku dul aqri baa lagu yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu nacam wuu ii kaa magacaabay oo ubayi ku dul aqri baa la yidhi qaala wuxuu yidhi anas bnu maalik fabakaa ubayi wuu ooye ay bakaa ubayi bnu kacab wuu ooyey lamaa calima markuu ogaaday ana allaha ilaahay dakara ismuhu magaciisa inuu sheegay linabiy nabiga uu sheegay sala allahu calayhi wasalam fa fiihi waxaa ku sugan istixbaabu simaaci lqur'aani qur'aanka dhegaysigiisu inay sunno tahay min ahlihi ehelkiisa laga dhegaysta almuttaqiina ee wan wanaagsan ay muttaqiinta ayahay marxaban in laga dhegaysto marxaban wa cala saamici qofkii saamic ahaay oo dhegaysanayena alkhushuucu walinsaad baa laga doon inuu khushuuco oo insaad uu sameeyo dheg raariciyo wa tafakur fii macaaniihi qur-aanka macaanidiisa inuu ku tafakuro walitticaad bimaa fiihi qur-aanka dhexdiisa waxaa ku jiro min alxikami walmawaacidi ah inuu ku waansamo ayahay iyo wa dikrilmaadiina dadkii ummadihii hore ee qur-aanka uu ka warramayo wa ayaamillaahi macahu iyo wa ayaamillaahi ilaahay ayaamihiisa wadakirhum biayaamillaahi baa ilaahay yidhi yacni qoladii ilaahay adeecday ee amarkiisa qaadatayna waxa lagu jaaziyey ee wanaagga ah sida loo badbaadiyey kuwii kaleeto ee khilaafka la yimidna sida loo halaagay yacni marka qur-aanku uu ka qisoodo waxaasoo dhan baa rabaa inaad ku cibro qaadato wa bilijmaali duuduub ahaan aljaalis fii majlisi lqur'aani qur-aanka meesha lagu aqrinayo qofka fadhiyo kaanahu fii majlis illaahi tacaala asagoo ilaahay la fadhiyuu la mid yahay yuxaakiihi wa yunaajihi ilaahayna yani uga xikaayoonayo axado uu la munaajoonayo la sheekaysanayo waaka mar haddii qur-aanka meesha lagu lagu aqrinayo ama adiguba aad aqrinayso qof ilaahay la fadhiyaad ay haddaad doonayso inaad ilaahay la sheekaysato mar la arko kalaamkiisa una aqri rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa wariyey watirmidiyu ay tanazulu sakiinati liqira'ati lqur'aan qur-aanka akrintiisa waxaa soo degayso sababtiisa kusoo degayso sakiino xasil sakiinaduna waa dumaaniina iyo iimaan qofka qalbigiisa ilaahay ku dejinayo ay tanazulu sakiina sakiina soo degiddeeda liqira'ati lqur'aani ay usoo degto wa kusoo degto sababtiisa can ilbaraa radia allahu canhu qaal kaana rajulun baa wuxuu aha yaqra'u mid akrinaya ay suurat alkahfi buu akrinaya usayd bin xudayr bu xudaya ninkii la odhan jiray usayd bin xudayr ninkii la odhan jiray bu ah kaana yaqra'u buu ahaa mid akrinayo suurat alkahfi buu akrinayay usayd bin xudayr yaa la odhan jiray saxaabiga ah saabiqi fi lfadaa'il baan kusoo marnay kitaabu alfadaa'il wa cindahu agtiisana farasun faras baade faraskaoo marbuudun la xidhay aayahay bishadanayni ay bishadanayni laba xarig baa lagu xidhay laba xarig ay oo faraska si uuna u goosanin ayaa waxaa lagu jeeraariyey oo lagu xidhay laba xarig oo dheer dheer oo adag ay laba hogaan buu ku xidhnaa faraska fataqashadhu waxaa dabooshay saxaabatun saxaab baa dabooshay wax yacni misla saxaaboo daruur aada moodo yaa saxaabigii markuu aqrinayo suuratukafi aqrinaya baa soo degtay dhulkay usoo dhawaatay fa jacalad waxay guda gashay yani faraskii weeyahe ay taduuru inay wareegayso wey fa jacalad waxay guda gashay dhe saxaabti fataqashadhu waxaa dabooshay saxaabatun daruur baa dabooshay fajacalad waxay guda gashay taduuru inay wareegayso oo watadnu ay soo dhowaanayso daruurtii baa sidaas u wareegayso saasay u wareegaysaa markaasay mar soo dhawaanaysaa wax soo degaya camal sida diyaaraddu markay degaysa oo kale saasay u jiraysaa soo maha saasay u wareegaysaa daruurtii weyna soo dhawaanaysaa hoos bay usoo socota wa jacala farasuhu faraskiisina wuxuu gudagelay yanfiru minhaa inuu ka cararayo dee daruurtaan yani dhulka soo dhigatay markuu arkay ee madow ee saa usoo degtay ayuu markaa faraska inuu xariga goosto ayuu ku sigtay falamaa asbaxa markuu waa beriisay saxaabigii ata nabiyu nabiga ayuu u tegey sala allahu calayhi wasalam oo markuu arkay faraskii inuu xariga gooyaba uu ka yaabay wiil yar isagu dhalayna meeshan oo kale u jiifi inuu wiilka xataa kaga istaago uu ka cabsanaya wuu joojiyey marka qur-aankii buu joojiyey qur-aankii markuu joojiyeyba dee daruurtii kore iskaga noqotay fadakara dalika lahu nabiga ayuu u sheegay faqaala wuxuu yihi nabigu tilka sakiina taas waa xasil buu yihi tanazalad way soo degtay lilqur'aan qur-aankay usoo degtay waa sakiinadii ilaahay uu sheegay oo qur-aankay usoo degaysaa wey aye nazalad calayhim sakiina waxafadhum lmalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah soo yani xadiidka kuma sugnayn dadka qur-aanka akrinayo sakiinada ilaahay uu sheegay weeye markaa soo degtay waay aye tilka taa sakiinatu weeye tanazalad way soo degtay oo lilqur'aani liajli qur'aani qur-aanka akrintiisa ay la soo degtay wa tilka saxaabatu iyo sakiinatu way tanazalad nazalad way soo degtay lilqur'aani wasakiinatu shay-un shay weeye min makhluuqaatillahi ka mida tacaala korahaye fiihi waxaa ku sugan tuma'niina iyo waraxma wa macahu lmalaa'ikatu malaa'igna way la jirtaa ya sumiyat bidalika sakiina lagu magacaabay liana alqalba yasfu biha wuu ku yani ku saafiyoobayaa wayastaniiru wuu ku ifayaa wayaskunu markaasuu xasilaya qalbigu waa dumaanino ilahay xaggiisa ka qofka intuu iimaankiisu la egyahay iyo yaqiintiisa iyo qur-aanka siduu macnihiisa ugu tadaburayo iyo cadamada ilaahay iyo jalaalkiisa iyo siduu ilaahay macnaa qalbigiisa intu uu ku egyahay unbuu markuu qur-aanka akrinaya inuu noqonaya wey uu ugu ta'asurayaa wey uu ka helaya qur-aanka rawaahu shaykhan watirmidi nas'alu llaha asakiina walhidaaya albaabu thalith fi fadaa'il suwar suuradaha qur'aanka suurado qur'aanka ka mida fadaaishoodii baa halka laga gelay fadlu lfaatixati walbaqara wa ali cimraan suuratu faatixa fadiilada ay leedahay suuratu baqara fadiiladeeda fadaaisheeda iyo wa ali cimraan baa halkan laga gelay can abi saciid waxaa laga wariyey ibnu lmucalla radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaaday usallii mid tukanay fadacaanii nabiyu nabiga ii yeeray sala allahu calayhi wasalama falam ujiibhu maana ajiibin bu nabiga ayaa ii dhawaaqay oo ma ana ajiibin salaaddii baan isaga jiray qultu waxaan idhi buu yidhi markaan salaadii ka baxaan soo orday yaa rasuul allah kuntu usallii waan tukanayay rasuulka ilaahi waxaan kuugu jawaabi waay yani kugu yani kuu ajiibi waaye qaala wuxuu yidhi nabigu alam yaqul illaahu ilaahay miyuusan odhan istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum soo ilaahay mari maxay ajiibi weyda adoo salaada ku jiro ay istajiibuu lilaahi walirasuul ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba idaa dacaakum markay idiin yeedhaan soo ilaahay ma odhan ay marka daahiruhu waxa weeye xadiidkan daahirkiisa ana ijaabata nabiyi sala allahu calayhi wasalama waajiba fii kulli waqtin wa calaa ayi xaalin salaad ba ku jira waa waajib ay nabiga ajiibidiisa waa salaaduna kuma buraysa alayidhaha hay nabiga haddaad la khidaabto khidaabka nabiga salaada kuma burtay laakiin bani aadanka kale odha haddaad makhluuq kale haddaad khilaafto way kaaga buraysa ay falama uma qaala wuxuu yidhi nabigu alaa ucallimuka maku bara acdama suuratin suurad midda ugu weyn fi lqur'aani qur'aanka ku sugan suuradda qur'aanka ugu weyn baan kuu sheegaya cadama suuratin oo fi lqur'aani ahaatay qabla an takhruja min almasjidi masaajidka intaada ka bixi fa akhada biyadii gacantu i qabtay buu yihi falamaa aradna alkhuruuja markaan doonnay inaan ka baxno masaajidkii markaan doonnay qultu waxaan idhi bui yaa rasuul allah innaka adigu qulta waxaa tidhi la ucallimanaka waan ku barayaa acdama suuratin suurad midda ugu weyn oo fi lqur'aani ahaatay qaala wuxuu yihi nabigu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wey waa faatixada dee ay suuratu xamdi yacni magacyaasheeday ka mid tahay soomaha suuradda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin weeye hiya sabcu lmathaanii weeye waalqur'aanu alcadiim aladii uutiituhu laysiiyey iyo iyadu asabcu toddobadii weeye almathaanii soo noq noqonaya waa toddoba aayadoodoo wayna soo noq noqdaan salaadaha markii lagu tukanayo ragcad la arka waa lagu akrinaya asabcu lmathaani wlqur'aanu qur'aankii weeye alcadiimu ee weyna qur'aanka weyn ee laysiiyena alladii uutiituu laysiiyey waa iyado warqad aataynaaka sabca min almathaanii wlqur'aan alcadiim baa ilaahay yidhi faatixada wey nafteeda rawaahu lbukhaariyu waabu daawuud watirmidi wazaada imaamu tirmidi wuxuu ziyaadiyey waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi ay ku sugan tahay maa unzilad lama soo dejinin fi tawraati kitaabkii tawraat la odhan jiray walaa fi linjiil walaa fi zabuuri kitaabkii zabuuraha walaa fi lfurqaan miluhaa iyadoo kale suuraddaanoo kale hor hor ilaahay ma soo dejinin dibna loo soo dejin maayo wa inahaa iyadu sabcun toddoba weeye oo min almahaanii soo laalaabanayo waalqur'aanu qur'aan weeye alcadiimu oo weyn alladii kaasoo ucdiituu laysiiyey marxaban can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal wuxuu yidhi nabigu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin umu lqur'aani wey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin suuraddaa suuratulxamdiga la yidhaahdo waa faatixadii wey ummulqur'aani wey ummulqur'aan wey aslu lqur'aan liannaha awaluhu weeye rutba wa tilaawa qur'aanka xagga rutbada iyo xagga tilaawadaba ayadaa ugu horaysa dee wa umulkitaabi weeye umulkitaabki waa ayada wasabcu lmahaani wey toddobadii soo noqnoqonaysana waa ayada faatixado rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi wasaxaxaw can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal baynamaa waqti jibriilun jibriil qaacidun uu fadhiyo cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga agtiisa asagoo fadhiyo nabiga la joogo samica wuxuu maqlay jibriil naqiidan ayuu maqlay wey sawd buu maqlay naqiidku waa sawdka albaabka markii la furay albaab markii la furay jiiq buu yidhahdaa soo ma yani waaye marxaban waa sawtu fadxil baabi albaabka markii la furayo sawdka ka yeerayo kale naqiidkaasuu maqlay jibriil min fawqihi korkiisuu ka maqlay fa rafaca ra'sahu madaxuu kor u qaaday fa qaala wuxuu yidhi haadaa baabun albaab weeye oo min asamaa'i samada ka mid a futixa alyawma maanta ayaa la furay lam yuftax lama furin qadu weligii ila alyawma maanta mooyaane weligii maanta unbaa u horraysa albaabkaas furitaan la furo fa nazala minhu waxaa ka soo degay malakun malag baa ka soo degay birjibriil fa qaala wuxuu yidhi haadaa malakun malag weeye nazala ila alardi ardada u soo degay lam yanzil qadu weligii ma soo degin ila alyawma maanta mooyaane malagaanna albaabka maanta u horraysa oo la furay malagaan ka soo degayna weligii ma soo degin maanta unbaa ardada kow ah fasallama wuu salaamay wa qaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso binuurayni uutiitahumaa lam yu'tahumaa nabiyun qablaka ay nabigaas malagaas bishaaradaasuu wadaa nabiga u wadaa calayhi salaatu wasalaam abshir bishaarayso buu yidhi nebi maxamedow binuurayni laba nuur uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tahumaa aan la siinin nabiyun nabi qablaka adiga kaa horreeyey faatixatu lkitaab iyo wa khawaatiimu suurati albaqara labadaa ayadoo suuratulbaqara u dambayso waayo axad la siiyey ma jira waa laba nuur adiga kaa horreeye bal ku bishaarayso horta aye lan taqra'a ma akrisid bixarfin oo minhumaa ka mid a ilaa ucdiitahu waa lagu siinaya ajirkiisii oo mudaacaf oo laablaab aa lagu siinaya rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa wariyey can abi umaamata waxaa laga wariyey albaahiliyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal iqra'u lqur'aana fa inahu yaatii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi iqra'uu akriya alqur'aana qur'aanka akriya fa inahu qur'aanku yaatii wuu imaanayaa yowma alqiyaamati shafiican xaalu yaasa u shafaaco qaadaya liasxaabi asxaabtiisa alcaamiliina bihi ku camalfalay bikhilaafi kayrihim kuwa aan yani ku camalfalayni male fa inahu calayhim dushooduuba ku noqonaya alqur'aanu xujatun laka o calayk qur-aanka haddaad akrin jirtay oo ku camalfali jirtayna wuu kuu doodi haddaad qur-aanka tuurtay oo ka tagtay ama aad yani aada ku camalfalayni intaad baratay baad iska daysayna xujuu kugu noqonaya iqra'uu akriya addahraaweyni labadii ifaysay labadii nuuraysay akriya albaqara iyo wa suurata ali cimraan iyo albaqara iyo wa suurata ali cimraan labadaa akriya ay zahraaweyn tasniyatu zahraa wey ay taa taaniis alashar baa la huwa almudiiu shadiid aldaw aad labadii u ifaysay akriya fa inahumaa labadoodaadu ya'tiyaani way imaanayaan yowma alqiyaamati kaannahumaa iyagood moodaysa qamaamataani laba daruur ow kaannahumaa ghayaayataani ow kaannahumaa firqaani min tayrin saafa min tayrin shimbiro sawaafa oo yacni waayahay garbahooda saa u fidiyey tuxaajaani can saaxibihima iyagoo ka doodayo saaxiibkoodii akrinaya bay u doodayaan can asxaabihimaa asxaabtoodii bay u doodayaan akrin jireen ay u doodayaan fa inahumaa yacni labadaa suuradood waa baqara iyo aalucimraan iyo atyaani yowma alqiyaamati kaan- kaanahumaa ayagood mooyeysa qamaamataani laba daruurood ow kaanahumaa khayaayataani laba daruurood un waa laba saxaabo wa daruur ayagood moodeysa ayay imaanayaan aaya marxaban laba daruur sidooda ayagoo u eg ayay imaanayaan ama khayaayataanka dalladana waa lagu fasay ayagoo laba dalladood aada moodeysa ayay imaanayaan laba dalladood aaya ow kaanahumaa ayagood moodeysay firqaani jamaacataani laba jamaaco oo min tayrin shimbiro ah laba jamaaco oo shimbiro aada moodaa aaya sawaafa xaal ay fidiyeen oo ay yahay garbahooda ay fidiyeen shimbiro jamaaco oo saas garbaha u fidsaday ee duulayo garbahooda saa u fidsan yihiin aka saa ayagood mooda imanay tuxaajaani labadaas suuradood way doodayaan can asxaabihima asxaabtoodii bay u doodayaan way difaacayaan dee qur-aanka markuu yimaado waxaa hogaaminaya baqara iyo aalcimraan yaa hogaaminaya markaasuu qofkii akrin jiray ku camalfeli jiray buu qur-aanka u doodaya iqra'uu akriya suurata albaqara suuratu baqara akriya fa ina akhdahaa qaadashadeedu barakatun weeye wa tarkaha ka tegideedu xasratu nadaamo weeye walaa tastadiicuhaa ma kari karto albatala kuwa saxarada aanu ma kari karaan ma akrin karaan ay mana awoodi karaanbu iqra'uu akriya suurata albaqara suuratu lbaqara akriya fa ina akhdahaa qaadashadeedu barakatun baraka weeye wa tarkaha ka tegideeduna xasra waa nadaamo iyo shalayta walaa tastadiicuhaa ma kari karta albadalatu kuwa saxarada ana oo ma kari karaan qofka akrinaya waxba kama tarayaan walaa tastadiicuha yani albadala alsaxara fa fiihi waxaa ku sugan ana albaqara tamnacu sixra sixirka inay mancinaysa can xaamiliha xifdan ow kitaabatan biidni illaahi tacaala ninkii qorto oo haysto ama ninkii akrinayo markasta akrisanayo sixirka waa ka nabadgelaya saaxir waxba ka dhibi maayo rawaahu muslim watirmidi wa fii riwaayatin yu'taa bilqur'aani qur'aankaa lala imaan yowma alqiyaama wa ahli ehelkiisina waa la keeni aladiina kaanuu yacmaluuna bihi ku camalfalaya ahlulqur'aan dadka ku camalfalaya wey yaa la yidhahda taqdumu waxaa le qur-aanka hogaaminaysa hor socota suuratu lbaqara iyo wa ali cimraan wadaraba lahumaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wadaraba lahumaa rasuulku waa u miisaaliyey ayahay lahumaa labadaa suuradood halaaata amhaalin saddex miihaal buu ka bixiyey maa nasiituhunna ma hilmaamin buu yidhi saddexdaa miihaal ee laga bixiyey abuu imaam albaahili baa le maana hilmaamin buu yidhi aaya bacdu weligay ma hilmaamin maalinkii annabi ka maqlay kadib weligay ma hilmaamin qaala wuxuu yidhi nabigu kaanahumaa waxaad moodaa kamaamataani ilaa aakhiri kaanahumaa kamaamataani laba daruurood baad moodi ow khayaaya kaanahumaa khayaayataani laba dalladood baad moodaysaa ow kaanahumaa firqaani min tayrin sawaafa markaa saddexda mihaal saddexdaa mihaal buu nabiga ku sheegay laba daruur ama laba dalladood ama laba jamaaco oo shimbiro hoosaa garbahooda u fidiyey ayagoo ahay imaanayaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal bacasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa diray bacsan ciidan wahum ayagu duu cadadin bay ahaayeen dad tira u saaxiibaya xoogaa bay ahayn ciidankaasu fastaqra'ahum waayo qur-aankii buu ka akris dalbay oo nin walba qur-aanku uu yaqaan ha akriya buu yidhi faqara'a kullu rajulin nin la ark wuxuu akriyey oo minhum ayaga ka mida maa macahu min alqur'aan qur-aanka wuxuu ka yaqaanay fa ataa calaa rajulin buu nabigu ku yimid ay fa ataa calaa rajulin oo min axdathihim sinan qof la arka akri qur-aanka maxaad ka taqaanaa akri suu u lahaa wiil da-yar buu marka soo gaaray oo ciidankiiba ugu da-yaraa fa ataa calaa rajulin buu nabigu ku yimid oo min axdathin midka ugu da-yaraa sinan ay xagga da-da faqaala wuxuu yidhi maa macaka yaa fulaan aduu qur-aanka maxaa ka taqaano qaala wuxuu yidhi macii kada wa kada iyo wa suurat lbaqara intaasaan aqaanaa suuratu baqarana waan aqaanaa qaala wuxuu yidhi nabigu a macaka suurat lbaqara suuratulbaqara ma taqaana ma xiibsan tahay faqaala rajulun baa wuxuu yidhi oo min ilaa khasyata akriya oo wa aqri'uu ay dadkan u aqriya ama ku dul aqriya ay faqra'uu lianfusikum naftiinna aqrista oo wa aqri'uu liqayrikum qayrkiinna yani u aqriya ama ku dul aqriya fa ina masala alqur'aani qur'aanka masalkiisu liman tacallamahu ninkii barta oo faqara'ahu